asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalson qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobey ee magaalada new yorga gudoomiyaha gobolka banaadir oo ka digay in loo hoggaansamo amarada kasoo baxa al-shabaab beesha mudulooda muqdisho ku yeeshay kun ay ku taageereen dagaalka ka dhanka al-shabaab wasiirka haweenka soomaaliya oo ka hashay kacdoonka dalka ka bilowday ee looga soo horjeedo al-shabaab wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka oo bilaabay ollo arxandarro ah oo ka dhan ah dadka diidan siyaasaddiisa dagaalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo jimcaha taariikhdan waxaay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha sagaalaad ee stembar sanadka laba kun labaiyo labaatan warkii ofisan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyay golaha loo dhanyahay qaramada midoobey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyay golaha loo dhanyahay qaramada midoobey ayaa soo bandhigay dadaalka dowladda ee gurmadka abaaraha dib u xoreynta laamaha ammaanka guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka al-shabaab dib u heshiisiinta iyo hirgelinta dowladnimada madaxweynaha ayaa ka warbixiyey tallaabooyinka ay qaaday dowladda tan iyo markii uu xilkala wareegay kuwaas uu salka ku haya in dalka markaasi laga xoreynayo al-shabaab iyadoo ay iskaashanayaan shacabka iyo ciidamada xoog dalka wuxuuna la wadaagay madaxda adduunka dhibaatada iyo xasuuqa al-shabaab ay ku hayaan dadka soomaaliyeed ee bermageedada sida lagu qoray warbaahinta markaasi villa soomaaliya bogga xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyadoo maanta dalkeena ay ka jirto xaalad banaadinimo oo adag haddana kooxda oo si been abuur ah baaliiri oo u sheegatay inay yihiin islaamiyiin waxa ay qarxiyeen ceelal biyood reer markaas gurigooda ku tiirsanaa waxa uuna markaa ay gubeen gaadiid raashin u siday iyagoo halkaasi ku dilay dad badan oo waxba galabsan oo markii horeba la daadhacayay sidii ay u noolaa lahayeen ayaa lagu gula qoraalka villa soomaaliya madaxweynaha ayaa bogaadiyey dareenka iyo baraaruga shacabka soomaaliyeed ay ku wajahaan inay iska dulqaadaan al-shabaabka markaasi dhibaatada baan ku haya isagoo tilmaamay sida ay muhiim u tahay in dagaalkan lagu garbisaago dowladda soomaaliyeed sida loo xaqiijiyo buu yidhi nabadda iyo xasulinida gobolka shacabka soomaaliyeedna ay u helaan xuquuqdooda asaasiga ah ee adeegyada dowladda iyo inay markaasi nolol wadaagsan ay helaana ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa si faahfaahsan ugu warbixiyay qorshaha tayeenta ciidamada qalabka saameynta isbedelka cimilada iyo covid sagaal iyo tobanna oo ay ku yeesheen dalka mudnaanta dowladda ay siinayso shaqo abuurka dhalinyarada kubcinta dhaqaalaha diris wanaagga iyo xaqiijinta soomaali heshiisa markaana gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa ka digay in al-shabaab loo hogaansamo amarada kasoo baxa wuxuuna hadalkan markaas ah uu si toosa ugu socday dadka ganacsada ah ee magaalada muqdisho ganacsiyada kala duwan ku leh iyo dadka kale ee markaas al-shabaabka u xukun doonta gudoomiye madaala waxa uu sheegay ganacsigii amar kasoo baxa al-shabaab lagu xiraa aan dib dambe loo furi doonin isagoo hadalku dhigay islamarkaana ay furaha ay ka qaadan doonaan ebidna uu xirnaan doono gudoomiyaha ayaa sidoo kale ugu digay shacabka soomaaliyeed in ay al-shabaab u cadaalad doontaan maruu arrintaas ka hadlayeen wuxuu yidhi baqaarada iyo dukaamanka iyo hoteellada awaamirtooda iyo cabsidooda kuwa ku xigaayo waxaan u sheegayaa haddaad amar shabaab ku xirto dukaankaaga furi ma doontid albaabkaas waxaan saarayaa bir haddaan ogaanno albaab u xihan shabaab dartiis u xihan haddaan ogaado kama ganacsa doontid agow sidaad u xirto u xirraa doonaa mana aqbali doonno waxaan kaloon rabaa inaan hortiinna ka caddeeyo kuwa u garsoor tegaayo oo garsoorka u doonanaayo ayagana waxaan leennahay garsoor hor downanina haddaad garsoor u doonatiin meeshaad ku soo laabanaysiinna ay xamar tahay isma qabanayso inaad cadowgayga garsoor u doonatid aniga iisooya tana suuragal maa waxaan kaloon rabaa maanta hortiin inaan ka sheego kuwa dabakaayooyinka iyo dukaamanka daroogada ku iibinayo ee ubadkayna fasahaadinayo oo aan xala burburinaynay dowladda hoosea kala wareegi doonta maalin dambe haddii la arko dabakaaya lagu gadaayo xashiish iyo iyo ja- baal xunkaay u ahay bakhtiga iyo xaaraanta lagu gadaayo dowladda hoose way kala wareegi doontaa dhulkaas ha ogaata waa lala laabo doonaa iidaasna meel ku xirta aan ogaanoon ku aragnoon ku qabanno asoo daroogo ku gadaaya dukaankiisa waa dhulkaan la simaynaa dhulkana waa laga celinaya haddaba ogaada intaas waxaan rabaa maanta hortiina inaan ka sheego dukaan shabaab xuraa karana ma jiryo dabakaayan daroogo lagu gadi karee si ahaa furaa kartana ma jirto garsoor ninkuu doontana nooma soo laabo doona haddii ilaa yidhaahdo buluuskina waa maqlayaa aad iyo aadaad u mahadsantihiin waraa naga buuxa laakiin wakhtigaa isguraayo in badanoo ma aad la fadhiyaa isleeya oo la cabaaray laakiin waxaa naga go'an haweenkowna horkaxa weydin dabakacaynaaye waxaan kaloon u sheegayaa gobolka banaadir gabdhahaani waxaad ogaatiin aqalladiinna intaad geshiin kiilada sokorta ah iyo kiilada bariiska ah iyo caagga saliidda ah iyo maaragtay em, em, em, qamad intaad ka soo aruurisiin
dhinaca kan leh beesha dowlad ayaa muqdisho ku yeeshay kulan ay ku taageerayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa faahfaahinayay munaasabadan oo ahayd mid ay isugu yimaadeen xildhibaanada iyo waxgaradka beesha mudulood ayay waxay beeshu taageereen dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab madasha waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaanada mudulood ee ku matala baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya culamaa udiin waxgarad dhallinyaro iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabada daafuray xildhibaan hore mudane cabdiraxmaan ibraahim cali ayaa la noqday caasikay baan noqonnay waxaa la rabaa dareen in la yeesho waxa socda inaan ku gubaawno maantayto waxaa la yidhi saddex lama weheshado fulay colwad ah fulay colwad eh jiis nabaddiid ah iyo baqayl gelgeldiid ah saddexda midna lama weheshadaa la yidhi, lama raaco annaga allaha naga ilaaliyo kii waxaysta inuu bixiyaa la rabaa kii colka wada inuusan fulay noqonin laa rabaa oo inta colka dadka geliya uusan soo cararin fulay colwadaa la yidhahdaa coluu ku gelinayaa waa waxaynhay midjiisa aaw aaw aaw dhahayo haddii la carara ma carari karo boqolaa ku kor dhimanayso ilaahay ha naga koriyo qaar ka mid a xildhibaanada iyo waxgaradkii goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay qayb ka noqon doonaan dagaalka lagula jiro al-shabaab
ninkaa dalka ku dhalanow intaana kuu imaan iska tag mahad geli laheed adaa gelaaya gal mahad ka bixi laheedna ka bax ha nugu sugin gurigaaye haddaad nugu sugtana waxaad arta waxaad aragta iimaanso ilmaha arruur ha ku waayahoo dadka ku jira sow maaha waa la hubaa isku dadaan nahaye xoogaa ilduuf ha idin galeen baa dheyskow ka hor imaada dadka waana kandhaha gacnahana kar u taaga mugaad kar u taagtay qoftayda ku soo afnaqda waxaan leenahay dadka bannaanka loo bixin jiray ku jiraane arrinkaa si walyeelid waa loo jawaabi doonaahe idinkuna basaad u dhalateen naqdha deegaankan dadaan u dhalan oo shisheeye ah oo dadka la soo diray inuu mu kale ka caysho ha suginina intaasna kuwaasa ku dardaarmaha waar dulkaan fiiri waxaas looma baahno dadka wixii aan ugu dhex jiro khoofkii khoofka iyo kuwa cabsida uu helahay yaa ninka dhima rabana waa dhimahaa ninkii ay sheeg noolaan waa laakiin midaanu waxaa dhaanto waxaa dhaanta inaan wada inaan dhimanaa dhaanto dhimashadu waxa waaye furcadda waaye dadku waa dhimanayaan laakiin qayaamo waana la weydiiha annagoo xoogaan leh oo dadkaan leh ee muruqaan leh in waxaasoo kale intaan soo korroogsadaan nin afkiisa wuxuu ku hormaan la aqaan oo gooftay indhaha rogo oo idhaha lacagkeen canshuurkeen waxakeen haddaad ii ogolatin waa waa u baaqi lahay laakiin hadda maadaama aanay idu idu hubin aniga waaga baaqi diri maayo wax badanaa raggayna oo hogaamiyaasha inta soo rogsadeen mikrofonkaan ay sheegeen in nimankaas lala diriraayo waxayna naqatay inay iska sii joogaan wax badanaa ciidamo dowladeed inta baxeenay dadka shacabka dhex midda kale shacabka wixii ka shaqay laayihin idiin sheega inta ladiin baano agtidii la rogsaa ladinka soo jaba aa ladinka soo jabaa taas macnaheed waxa waaye marka la soo jaba inta yimaadeen inay dadkiinay qalqalayaan say leeyihin shalacda agar biyaa siisay inta waxaa siisay gabar intay naga dambaysay yaana laga soo jibin han la aada nimanku gabar intay naga dambayso yaana laga soo jibin anigu anoo ku hadlaaya magaca saraakiisha meesha fadhiya waxaan ballan qaadaynaa inaan kaalinta nooga aadan inaan qaadanno dadkana aan hor kacno
akhyaaray waxaa la rabaa annagu hadda waxyaabaha noola xil saara waxaa ka mid a gargaarka degdega ah iyo ka soo kabashada aftar gargaarkaas degdega ah haddaadan gargaarkii degdega ahay dhulkiina la gaarsiin karin oo haddii hatee markaasi dhibku baxo aanan een, horumarkii kale la gaarsiin karin oon webigii faw keligii faw oo weynaayo biixireenkaa laydin ogolaya laydin dhisi karin oo aanan mataqaanaa waxaway warshad laydin dhisi karin hadda mas-uuliyaddaas idinkaa qaadaysiin waxaan rabaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan iskaashanno waxaan leeyahay marka een, shabaab ciidan badan oo xoog badan ma jiraan waa argagixiso waa nin- waa baabuur iyo wax yaro ay maalin uun dadka ay argaxishaan dagaalo joogtaa ma laha
dhinaca kalena wasiirka haweenka xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed yeri ayaa dhankeeda ka hadashay kacdoonka ka bilowda dalka ee looga soo jeeda al-shabaab oo kulan shalay haweenkii ay ku yeesheen muqdisho oo arrimahaasi markaasi lagu taageeray dadka shacabka ay sabaabulay ee dagaalka kula jira al-shabaab ah waatan wasiirka khadiijo maxamed yeri
dowladda taas oo ay ka go'an tahay maanta in dalkan dhowr iyo toban sano labaatan sano ku dhowaad in la iska haysto wax suuragal maaha hogaamiye kooxeed kuwo kale kuwo kale maanta khawaariij arxanlaawayaal ah diinlaawayaal ah qaa- qaariji oo dibaddana loo ka keenay dalkeenna waa ka kicin karnaa dareenka dumarka soomaaliya ayaana aniga igu sii dhiirigelinaya inaan halkaas ka sii qaado mar hadday ka go'an tahay ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo xilkan i idmaday kama gayoonayno waa iska celinaynaa arxanlaawayaasha guryaha ku jiraan ka soo bixinaynaa
alkoorkaasi aad kala socotaan waa raadi hadalsani magaalada muqdisho ee qaarkan dhegeysta markaana diyaanadna ruushka ayaa bilaabay ollo arxan darro ah oo ka dhagan dadka markaasi diidan siyaasadiisa waxa uuna kula dhaqmayaa hab markaasi aan hor loo arag taasoo aan shaqsi walbo ama dadka halkaa kasoo jeeda ee dalkiisa ku nool haddii ay markaasi diidaan in ay ka qaybgalaan dagaalka ukraine markaas ay u adeegsan doonaan in wadanka gebi ahaanba laga soo horiyo sidoo kalena qaarkood waxaa la sheegay in lagu xukumayo xabsi daa-in oo abidka kufurta ah waxaase dadka aada ula yaabeen madaxweynaha ruushka faladambe buddo hadalkiisa inuu yahay mid iska kaftan ah haddii markaas sidaas dhacdana ay noqon doonto mid markaa dalka dadkaas ku noolna ay gebi ahaanba ay iskaga soo baxaana gudahaana warkii subaxnimo waa nageinta aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho warkaankiisa intaa ku kulmi doona nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel